بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا إخواني في الله وحن نكون حجني كتابك أعلام السنة المنشورة للحافظ الحكم رحمه الله تعالى عشر كان وعشر كان بقول يلحدنا يسديد waxaynu ku sharaxaynaa qeybtii saddexaad oo su-aasha boqol iyo soddon iyo labo waan nagi niri su-aashaas eh, saddex qeybood ayaynu ka dhignay qeybtii ugu horreysay jannada eh, inay baaqi tahay oo abadal aabaad jirayso adiladeedii ayuu inoo caddeeyey ahalkii galayna ay ku waarayaan qeybtii labaadna waxaynu ku caddaynay naarta inay abadal aabaad tahay wixii galay oo gaalnimo ku galay oo baaqi looga dhigayna inay weligood ku waarayaan oo ahlu naar la yidhaahdo labadaas markaynu aayadihii ka soo hadalnay axaadiidta ayaynu qeybtan ku sharaxaynaa sheikhu laba xadiid ayuu soo qaatay oo ina tusaaya jannada iyo naartu labadaba inay baaqi yihiin oo weligood jirayaan xadiidka koowaad waxa uu yidhi qowluhu sala allahu caleyh waali wasalam ayaa u daliila uu yidhi nebigu ama ahlu nnaar aladiina hum ahluhaa fainahum laa yamuutuuna fiiha walaa yaxyown xadiidkani waa xadiidkii imaamu muslim uu wariyey aynu soo ishaaraynay nebigu wuxuu yidhi naartii buu ka sheekeynaya amaa ahlu nnaar kuwa ahlu naarka ah oo loo abuuray oo aan iyagu ka baxaynin aladiina hum ahluhaa ahalka u ah oo weligood ku jiraya fa innahum laa yamuutuuna fiiha walaa yaxyown mana dhimanayaan oo hadday dhintaan waa raaxaysan lahaayeen oo fanaa baa ku dhici lahaa ee macnaha ma baaba'ayaan walaa yaxyown nolol wanaagsan oo ay nastaan oo raaxaystaanna ma noolaanayaan ee nolol cadaab iyo ciqaaba ayay noolaanayaan abadal aabaad markaasuu nebigu wuxuu yidhi calayhi salatu salaam xadiidkaas dhammaystirkiisu wuxuu ahaa walaakin unaasun dad waxa weeye asaabathum annaaru bidunuubihim dad muslimiina ayaa jira oo naartii galay fa amaatahum allaahu imaatatan markii ay galaan oo naartii ku gubtaan ayay waxay noqonayaan waxa weeye maaragtay ilaahay baa dilaya xataa idaa saaruu faxman ilaa ay noqdaan dhuxul waxa weye madoobaatay oo ay saa u baaba'aan ayaa kabacdi wakhtigii ilaahay ugu talagalay udina fi shafaaca shafaacadii baa la idmaya markaasaa laga soo saarayaa fa yakhrujuun waxaa laga soo saarayaa oo fa yukhrijuuna waa laga soo saarayaa naartii damaa'ira damaa'ira ay jamaaca jamaaca iyagoo kooxa kooxa ah oo qayb walba intii iimaankooda ahaa loo soo kala horumarinayo xadiisu shafaaca ayaa kala dhigdhigaya ayaa laga soo saaraya waxaa lagu daadinayaa markaa nahri webi la yidhaahdo nahrulxayaat webiga nolosha markaasaa waxaa leeyahay ahlujannihii kusoo shuba biyaha way kusoo shubayaan markaasay fa yambituuna way dhalanayaan waxa weeye kamaa yambitu kamaa tambitu alxabbatu waxa weeye fi sabiil xamiil sayl waxa weeye sida xabadda waxyaalahan yaryarka ah oo midhaha iyo geedaha yarka uga dhashaan meesha daadku maro markii webigu soo rogmado biyaha daadka meeshay maraan hareerihiisa waxyaalaha nabaadka ah yarkaa ka dhasha say u dhashaan oo kale bay u soo dhalanayaan ka xamiili sayl markaasay waxa weye kabacdi jannada la geynayaa idan dadkaasi marka waa dadkii muslimiinta ahaa oo kabaa'irta ku galay oo dunuubta ku galay laakiin kelimatu tawxiid watay oo aan waxa weeye iyaga naarta galay wa oo shafaacada lagaga soo qaaday ahlu kabaa'ir baa la yidhaahdaa oo naar mutaystay oo naarsaa ku galay kuwaasi marka ahlu naar lama yidhaahdo oo iyagu baaqi ku noqon mayaan kuwaa marka marka laga soo saaro ayaa waxaa ku haraya ahlu naarkii gaalada soocan ahaa oo waxa weeye gaalnimo ama shirki ama kufri ama wuxuu doonaa ha ku gale ama nifaaq waxaasoo dhan baa isku haraya markaasaa waxa weeye halkaa baaqi lagaga dhigaya xadiidkaas taasuu ishaaraya imaam muslim baa warinaya xadiidka labaad waa xadiidka ibnu cumar qowluhu sala allahu alay slam uu nebigu yidhi idaa saara ahlu ljannati liljanna fi ljanna markay ahlu jannihii noqdaan ila aljanna jannada galaan oo waxa weeye ay jannadii ku xiroodaan wa ahlu nnaari ila annaar wixii naar geli lahaana naar galaan oo la kala baxo marka markaas waa la- waa marka dambe oo wixii muslimiina naarta laga soo saaraya waa aakhirka ugu dambeeya ayuu xadiidku ishaaraya jia waxaa la keenayaa almowt geeridii baa la keenayaa ma aha malaku mowt waa kala laba almowt dhimashadii iyo malaku mowtkii dhimashada qabanayay nafta ka qabanayay dadka waa kala labo marka almowt geerida laftigeedii baa ilaahay soo suuraynayaa oo la garanayaa waxaa lagu soo suuraynaya baa la yidhi wan camal baa laga soo dhigaya markaasaa b- fa yujcalu bayna aljannati wannaar jannada iyo naarta meel u dhaxaysaa la keenaya markaasaa waxaa loo dhawaaqayaa ahlu jannihii yaa ahlaljanna markaasay eegayaan ma garanaysaan kan markaasay odhanayaan nacam waxa weeye almowt weeye waa geeridii waa garanayna ilaa adduunkii bay kusoo dhedhamiyeene markaasaa haddana ahlu naarkii loo dhawaaqaya yaa ahla naar markaasay eegayaan ma garanaysaan markaas leeya nacam waa almowt fa yudbaxuu waa la gowracayaa marka bartaasaa lagu gowracayaa fa yunaadii munaadin mid baa dhawaaqaya ilaahay uu amray markaasuu wuxuu odhanaya yaa ahlaljanna ahlujannihiow khuluudun baaqi falaa mowt geeri ma jirto weligiin saasaa ku noolaanaysaan raaxada geeri waa dhammaatay wa yaa ahla annaar ahlu naarkiyow waxa weeye khuluudun falaa mowt geeri ma jirto waxa weeye saasaad ku waaraysaan idinkuna fayasdaadu ahlu ljannati faraxan wa suruura ahlu jannihii waxay siyaadsanayaan farxad iyo rayrayn iyo barwaaqo ayaa u kordhaysa wayasdaadu ahlu naar ahlu naarkiina waxay ya- siyaadsanayaan xusnan iyo dhib iyo murugo iyo cadaab bay korodsanayaan oo waxa weeye shallayta iyo murugaa ku dhacaysa allahu akbar saasaa lagu kala tegayaa baaqi lagu kala ahaanaya xadiidkaas ee cabdullahi ibni cumar oo bukhaari iyo muslim ay warinayaan ayaa sidaa caddaynaya وفي رواية شيخ الرواية وحي عيد وفي لفظ مثل حديث كا وحوية آه، آه، وحو يري آه، في وفي لفظ آه، وكل وكل خالد وحوية فيما فيه كل خالد فيما فيه قفل بوحو كواريا وحو كسغنيها واسكتيو كلا وخلود فلا موت او كلا واي macnaha qof walba wuxuu hadda ku sugan yahay ayuu ku waarayaa wa fii lafdin buu yidhi ay macnaha fii riwaayatin ukhraa weliba riwaayadda dambe waa riwaayadda eh, abi saciid alkhudri xadiidkiisa oo la macnaa xadiidka ibnu cumar oo imaamu muslim iyo ay warinayaan iyo bukhaariyo waxa weeye markaasuu nebigu waxa uu yidhi iqra'u in shi'tum waxaad akhridaan آه، قوله تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا وحوية ولا يخفف عنهم من عذاب آياتها نصامرني لا يموتون فيها ولا يحيون آياتها أي لم عنتها آياتها نصامرني إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا يا يدي كلا آه، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها iyo aayado kaloo badanba wanaadow yaa maaliku liyaqdi calaynaa rabbuk qaala inakum maakithuun waxa weeye ikhsaw fiiha walaa tukallimuun aayadahaas marka calaa kuli xaal wakayraha min alaxaadiid kathiir bay shiiku ay badan yihiin axaadiid badan iyo aayado badan ayaa ina tusaya inay jannada iyo naartu baaqi ahaanayaan abadal aabaad laakiin eh, ahlu sunna waxay qabaan waxa naarta baaqiga ku noqonaya marka baaqiga laga dhigayo oo gu- mawdka la gowracayo waa markii laga soo saaro wixii muslimiina oo jannada la geeyo oo ahlu janno ay noqdaan kabacdi weeye amaa marka dadka inkiraya oo odhanaya jannadii iyo naartii iyo weli lama abuurin ama kuwa odhanaya fanaa'u naar waxa weeye waxaasoo dhan wax daliila ma haystaan adilada sariixa taas ayay caddaynaysaa nas'alu llah asalaama waalcaafiya